إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana duurnimadan waxaa ka mid ah alkataa'ib ayaa waxay soo saartay muuqaal ay ka duubtay dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka budbud ee gobolka galgudud kaas oo lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsanaa dowladda federaalka ah madaxweynaha dowladda federaalka ah oo ka carooday odayaashii ugu xil saarnaa in beeshiisa iyo shareecada islaamka ay kala fogeeyaan ee lagu dilay dagaalkii ka dhacay masagawaay ayaa kulan carag ka muuqata waxauu la yeeshay saraakiisha milatariga ugu sarraysa dowladda federaalka waxaa gudaheeda ka jira ololo lagu doonayo in xilka looga qaado ra-iisul wasaaraha u daacadda ah xasan sheekh oo lagu magacaabo xamse cabdi barre weerar qarax loo adeegsaday ayaa magaalada beledweyne lagula beegsaday askartii hirshabeelle ee etoobiya la shaqaysa ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay dagaallo kala duwan ku qaadeen saldhigyo ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose odayaasha shabeellaha dhexe ayaa waxay ka hadleen qaar ka mid ah ciidamadii ku jabay dagaalkii budbud oo iyaga oo cagacad furmaha dagaalka ka baxsaday maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu kordhiyey isbaarooyinka u yaalla gobolka shabeellaha dhexe kuwa oo lacaga baada ay kaga qaadanayaan gaadiidleyda dhegaystayaasha idaacadda islaamiga alfurqaan kala socda internetka ayaa aragtidooda ka soo dhiibtay filimkii ay baahisay mu'asasada alkataa'ib kaa oo lagu daawanayo xasuuq loo geystay ciidamada danab ee maraykanku uu danihiisa u dhistay intaa waa qodobadii warku waaweynee dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaysteer إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa afarta bisha shawaal sanadka kun afar boqol afartan iyo afar ee hijiriga geesta kalena waxay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha afraad laba kun saddex iyo labaatanka ee taarikhda milaadiga alkataa'ib ayaa waxay soo saartay muuqaal ay ka duubtay dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka budbud ee gobolka galgudud kaa oo lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsanaa dowladda federaalka ah cabdisamad cabdulaahi ayaa warkan faahfaahinaya mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay baahisay muuqaal la soconaya ku dhowaad lix daqiiqo oo laga duubay qaabkii u dhacay weerarkii siddeed iyo labaatankii bishii ramadaan ee lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka budbud oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada galcad ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud filimka waxaa lagu soo gudbinayaa weerarkaas oo ka mid ahaa weeraradii ka dhacay gobolka galgaduud kuwaasi oo jab xoogan dhabarka loogu saariyey ciidamada la shaqeeya hesheeyaha ee dowladda federaalka weerarka ayaa wuxuu ku bilowday camaliyad nafurnimo ah uu fulinayo geesi ka tirsan ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab intaas ka gadaal ciidamada milatariga ayaana u daadanaya xero ku taalla bannaanka budbud oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo aada u fara badnaa islamarkaana watay gaadidka gaashaaman iyo sidoo kale hub kala duwan muddo oo ay xabadda socotay kadib ciidamadan ayaa isheen waayey iyagoona dhabarka jeediyey waxayna halkaasi kaga firxadeen meydadkooda iyo sidoo kale gaadiidkii ay ku hubaysnaayeen qaar ka tirsan mujaahidiinta ayaa waxay sii baacsadeen firxadka ciidamadii dhabarka jeediyey ee dagaalka lagaga hortegay waxayna intaas ka gadaal dhammaystirayaan dhaawacyadii laga tegay fagaaraha dagaalka ويمضي باجتهاد علم بدفع الكفر والطلب يقاتل كل من أجرم من الكفار والذنب ويقذفها جحيم حمم ويتبعهم كما الشرب إلى أن في الدنا يحكم بشرعة خالق ربي ويقذفها جحيم حمم gaadiidka gaashaaman ee ciidamada dowladda federaalka lagala wareegayo inta uu dagaalka socdo waxaa ka mid ah gaari beeba ah uu ku xardhan yahay tuutaha iyo sidoo kale gawaari ay ka mid yihiin cabdibilayaasha iyo gaadiidka waaweyn ee booyadda oo ay askarta ku qaataan zaadka dagaalkii budbud ayaa dowladda federaalka maalintaas waxaa fagaaraha dagaalka looga dilay konton askari oo ay saraakiil muhiimah ku jiraan halka sidoo kale mujaahidiinta ay gacanta ku dhigeen kow iyo toban gaadiid oo ay wateen askartaas qaarkood muuqaalka ayaa lagu arkayaa iyagoo la gubay halka kuwa kaleetana loo dusiya dhanka walaayaadka iyagoo badqaba ayayna muuqaalka ka soo muuqanayaan hubka ciidanka sida qoryaha rasaasta iyo saadka ayaa qayb ka ah waxyaabaha dagaalkaas lagaga furtay ciidamadii kusoo duulay deegaanka budbud ee gobolka galgaduud waxaa muuqaalka lagu soo qaadanayaa maxamed tahliil biixi taliyaha ciidanka dhulka ee dowladda federaalk oo sheegaya in xere weliba ay dejin doonaan ciidan aad u fara badan kuwaasi uu sheegayo in loo diyaariyey inay iska difaacaan weerarada uga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kalena wuxuu tilmaamay inay barteen xiliyada weerarada lagu soo qaado balse arrinkaasoo idil ayaa waxba kama jiraan noqday ka gadaal markii ciidankii ay muddada soo dhodhoobayeen daqiiqada gudaheeda lagu raamsaday
ayaguna way og yihiin hadday raganimo leeyihiin mar labaad ha soo weerara ciidamadeeda meelaha ay ku jiraan way og yihiin waxaanu go-aan ka gaaray ciidan ay soo weerari karaanba inaana meel dejin ciidamada meeshii ugu yar waxaa degan ciidan aad u fara badan oo halkaan tiradiisa aana ka sheegi karin aan ka sheegayn sidaas awgeed ma dhacaysa mar dambe in ay u suurowdo haddana xogtoodaan hellay sirtoodana waa hellay dagaalkoodiina waa baran oo maalinba maalinta ka dambaysa khibrad baa looga siyaada ayaguna way og yihiin hadday raganimo leeyihiin mar labaad ha soo weerara ciidamadeeda meelaha ay ku jiraan way og yihiin kaamirada alkataa'ib ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay si xiriir ah u baahinaysay weeraro laayaan ah oo ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab kaga hortegayaan duulaanka shareecala dirarka ah ee dhowaan walaayaadka islaamiga ah ay ku soo qaadeen ciidamada dowladda federaalka way gelbinayaan diyaaradaha maraykanka dhowaan ayay ahayd markii alkataa'ib baahisay dagaalkii taariikhda galay ee saddex bilood ka hor ka dhacay degmada galcad ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud kaasi oo maleeshiyaadka bangaraaf iyo sidoo kale kuwa loogu yaro gorgor lagaga dilay in ka badan boqol iyo konton askari oo uu ku jiro taliyo ku-xigeenka guud ee ciidamada loogu yaro danaba madaxweynaha dowladda federaalka ah oo ka carooday odayaashii ugu xil saarnaa in beeshiisi iyo shareecada islaamka ay kala fogeeyaan ee looga dilay dagaalkii ka dhacay masegawaay ayaa kulan deg deg ah oo carag ka muuqata waxuu la yeeshay saraakiisha milatariga ugu sarraysa kulanka ayaa waxaa soo fariistay odowaa yuusuf reege oo ah taliyaha milatariga dowladda federaalk iyo taliyaha ciidamada dhulka maxamed tahliil biixi kuwa ah oo aad u cabsanayay islamarkaana ka baqayay in madaxweyne uu xilka ka qaado maadaama fashillo badan oo dhanka milatariga la xiriira ay jiraan ila xogogaal ayaa sheegaya in madaxweynuhu uu labada nin ku canaantay sababta ay u hirgeli waayeen istaraatiijiyad ay horay ula yimideen oo ay ku sheegeen in xarakada shabaabul mujaahidiin aysan mar dambe ciidamada soo weerari doonin taa oo guuldaraysatay waxaa sidoo kale kulanka lagu soo hadal qaaday baa la leeyahay isbarbaryaac iyo gaabis ka jira dhanka ciidamada maadaama hoosudhac uu ku yimiday duulaanadii dowladda federaalku ay qaadaysay iminkana xarakada shabaabulmujaahidiin duulaanno dardarle ay waddo xasan sheekh ayaa xogtu waxa ay sheegaysaa in uu saraakiisha u sheegay in al-shabaab marka duulaan lagu soo yahay ay jidadka banneeyaan kadibna ay la yimaadaan weerro rogaal celis ah oo lagu laayo ciidamada dowladda federaalka ah taasna loo baahan yahay in xal loo helo waxaa jira xog sheegaysa inay suuragal tahay in saraakiishan xilalka laga qaado gaar ahaana odowaa oo ah taliyaha milatariga inkastoo ay suuragal tahay in uu sii joogo xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa fariisimaha ciidamada dowladda federaalka waxa ay ka bulisay weeraro xoog leh kuwa oo ciidamo badan ay ku laysay taana waxay keentay in meelaha qaar ciidamadu ay ka cararaan dibna aanay ugu soo noqon dowladda federaalka gudaheeda waxaa ka socda olole la doonayo in xilka looga qaado ra-iisul wasaaraha udaacadda ah xasan sheekh oo lagu magacaabo xamse cabdi barre cabdifitaax maxamed qaasim ayaa warkan faahfaahinaya aad baad u mahadsan tahay waxaa aad u sii labakaclaynaya oo cirka isku shareeray mooshin maalmahanba ay diyaarinayeen in badan oo ka mida xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee kaasoo ka dhan ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre xildhibaanada ayaa waxay doonayaan in xilka ay ka qaadaan xamse cabdi barre sidaana ay meesha uga baxdo xukuumaddiisa mooshinkan ayaa waxaa la leeyahay waxaa gadaal ka soo riixaya oo xooggiisa wada siciid cabdulaahi deni hogaamiyaha maamulka puntland ee xildhibaanada ee dhanka puntland ee ka yimid ayaana uu adeegsanayaa isaga oo sidoo kale helay in badan oo ka mid a xildhibaanada mucaaradka ah ee kasoo horjeeda xasan sheekh maxamuud marka ee kooram ahaan ee xildhibaano aad u fara badan ayaa la sheegaya in ay mooshinka wadaan haddii ee aanay dhicin in xamse cabdi barre iyo xasan sheekh ay isku badbaadiyaan lacago malaayiin dollar ah xiliyadan oo kalena waa waqtiga ay ee xildhibaanadu ka macaashaan oo labada dhinacba ciddii markaasi ee lacag badan siinaysa ay la saftaan laakiin ilaa iyo hadda ee xildhibaanada mooshinka wada ayaa la leeyahay ee waa ay badan yihiin sidoo kale ee mooshinkan iyo iyo qabanqaabadiisu ee saameynteeda aad baa looga dareemayaa gudaha dowladda federaalka ah gaar ahaan waxay xaaladdu gaartay in ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa ay ka hadlaan farxaan maxamed jimcaale oo ka tirsan xafiiska waxa uu sheegay in mooshinkaasi aanu munaasab ahayn isagoo ku andacooday in muddo hal sano xataa aanay dhammeen waqtiga xukuumaddu ay jirto waxa kaloo uu sheegay in xukuumaddu ay qayb ka tahay dagaalada socda haddii mooshinka uu sii socdana arintaasi ay wiiqayso islamarkaana meesha ay ka saarayso xildhibaanada mooshinka wada waxay ku doodayaan in xamse cabdi barre uu yahay nin sanab oo kale ah oo iska fadhiya un xafiiska wax dhaqdhaqaaq ah aan ku lahayn ee arrimaha jaangoynta ah ee talooyinka dowladda federaalka ah waxay leeyihiin xasan sheekh ayaa wuxuu isku noqday madaxweyne ra-iisul wasaare xataa guddoomiye baarlamaan xataa la taliya isaga ayaa isku noqday meel walba isagaa taagan shaqadii xukuumadda ayuu ka hadlayaa shaqooyinkii booliiska ayuu ka hadlayaa wax uu dhaafayba ma jiraan bay leeyihiin intaas waxaa sii weheliya oo xamse cabdi barre lagu eedeynayaa in uusan marnaba ka hadal arrimaha ka taagan laascaanood oo kale khilaafaadka ka dhex jira ee jubbaland iyo saraakiisha ku sugan gobolka gedo oo kale arrimahaasoo dhan uu noqday nin isaga aamusan sidaa darteedna ay habboon tahay in ninkaas oo kale ee meesha laga qaado oo xilka la weydaariyo dadka ku dhow siyaasadda dowladda federaalka iyo falanqeeyaashu waxay sheegayaan in arrintan ay ka markhaati kacayso fashil marba haddii xukuumaddii oo aan sanad joogin xildhibaanadu ay ku dhiiradeen inay mooshin ka keenaan markii horeba wax la biciidsado ma ahayn in xasan sheekh mucaarado fara badan uu wajaho waayo waqtigii farmaajo uu joogay xitaa hub ayuu adeegsanayey mucaarad ayuu kicinayey mararka qaar xataa hadallo qabiil ku salaysan ayuu isticmaalayey markii isaga la doortayna dabcan iyada oo mucaaradnimadu ay ku bilaaban rabto ayaa waxa uu isku mashquuliyey dagaal isaga oo xildhibaanada u hanjabay laakiin xildhibaanadu hadda waxay heleen fursad fara badan maadaama fashilka dowladda federaalk uu meel walba ka soo muuqdo xagga dagaalada haddii la yiraahdo ciidamadeedii ayaa baaba-ay oo lagu leynaya furimaha dhaqaalaha haddii la yiraahdo dowladda federaalku dhaqaale fara badan ayay dhacday gaar ahaan goobihii danta guud iyadoo xildhibaanada iyo dadka kale ee dowladda federaalka ee dhaqdhaqaaqa ku leh aan waxba laga siin waxyaabahaasi dadweynaha lagala wareegay ama laga xoogay taasna waxay keenaysaa wixii ay shirkada ku ahayd dowladda federaalka ah haddii aan la wada wadaagin in markaasi la isku qabqabsado oo musuq maasuq la isku eedeeyo oo dhinac walbaba dhinaca kale uu eedeeyo marka mooshinkan aad ayuu u karkarayaa xildhibaanada deni puntland waxa uu heliyey xildhibaano badan oo mucaarad ah xataa kuwa dhinaca gobolka gedo kasoo jeeda oo aad uga soo horjeeda xamse cabdi barre ayaa qayb ka ah kuwa mucaaradsan xildhibaano ee magaalada hargeysa xaggeeda ah ayaa qayb ka ah kuwa kasoo horjeeda habeenkii xalay xamse cabdi barre wuxuu u wacay ragga mooshinka wada qaarkood way ka diideen mooshinkan sidoo kale waxaa gadaal ka taageeraya oo daaha gadaashiisa ka taagan xubno ka mid ah siyaasiyiintii mucaaradka ahaa ee u tartamay madaxweynaha waxaa ka mid ah shariif sheekh axmed iyo cali cabdulaahi cosoble cabdiweli gaas iyo cabdiraxmaan cabdishakuur cabdiraxmaan cabdishakuur inkastoo dowladda uu ka mid yahay oo arrimaha ee bani-aadanimada iyo ergey lagu mashquuliyey haddana maalmihii lasoo dhaafay wuxuu ku dhiiranayay inuu ka hadlo arrimo xasaasi ah wuxuu ra-iisul wasaaraha si qaasa ugu eedeeyey waraysiye uu bixiyey in uu ku fashilmay shaqadiisa xukuumadduna aanay waxqabad rasmi ah la iman wax isla xisaabtan ah aanuu jirin una baahan tahay arrintan isbeddel marka dhinaca warbaahinta iyo dhinac walba ayaa laga laga karkarinayaa ee mooshinkan inkastoo guddoomiyaha baarlamaanka uu yahay ee sida xildhibaanadu ay sheegayaan nin xasan sheekh jaabka ugu jira haddana ku-xigeenada qaar ayaa iyaguna soo dhoweeyey mooshinkan lamana oga sida xaaladdu ay ku dambeyn karayso laakiin lama dhayalsan karayo mooshinka hadda la wado marka la eego xildhibaanada ee baaxadooda iyo tiradoodaba ra-iisul wasaaraha ayaa saddex maalmood ka hor isku dayayey inuu mooshinka iska badbaadiyo oo kaartabax waxa la yidhaahdo uu sameeyo waxaana u qorshaysnayd inuu xilka ka qaado robow iyo rag kale oo ka mid a golaha wasiirada isagoo markaasi dusha ka saaraya fashilka la sheegayo in xukuumadda uu soo wajahay laakiin mooshinkii ayaa lagala soo hormaray robowna waxaa la doonayey in markii uu arintan ka caroodo la yiraahdo waxaa lagu fasaxay tartanka doorashada magaalada baydhabo maadaama cabdicasiis lafta gareen wakhtigiisii uu gawaabsi yahay doorashana halkaasi laga bilaabayo waa magaalada baydhabo oo ay gacanta ku hayaan ciidamada xabashada etoobiya marka lama oga halka ay ku dambeyn karayso xukuumadda xamza cabdi barre weerar qarax loo adeegsaday ayaa magaalada beledweyne waxaa lagula beegsaday askarta maamulka hirshabelle ee etoobiya la shaqaysa warka iyo warar kaleba waxaa inoo haya haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal howlgalla ka fuliyey gobollada hiiraan iyo sidoo kale shabeellada hoose haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka hiiraan rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fariisan ciidamo ka tirsan maamulka hirshabeelle ay kaga sugnaayeen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxay la baagsadeen qarax xoogan qaraxan ayaa wuxuu si gaara kaga dhacay xaafadda boondaweyn ee magaalada beledweyne halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamada la baagsaday faah-faahin dheeriyana weli kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada xalay beledweyne lagu baagsaday inta uu la egyahay dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerara ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye ay ka samaysteen qaybo ka mid a gobolka shabeellada hoose rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday heelaboorka degmada baraawe halkaas oo ay saldhig ka samaysteen ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda waxaana halkaa ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan isla shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaal toosa ku qaadeen sidaasoo kale saldhig ciidamada shisheeye ay ka samaystaan deegaanka buurcalow ee hoostaga-asna degmada baraawe sidoo kale halkaa waxaa ku sugnaa ciidamada uganda ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay waddanka soomaaliya ciidamada shisheeye oo ku go-doonsan xeryo ay kaga sugan yihiin qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay yihiin kuwo weerar sugayaal ah waxaana mar walba ay la kulmaan dagaallo kaga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab odayaasha shabeellaha dhexe ayaa waxay ka hadleen qaar ka mid ah ciidamadii ku jabay dagaalkii budbud oo iyaga oo cagacad furmaha dagaalka ka baxsaday mooryaan macawisley oo been lagu soo xerogeliyey islamarkaasina loo sheegan xarakada shabaabul mujaahidiin taag daraysay ayaa waxay furmaha dagaalka kala kulmeen xaqiiqada dhabta ah taasina waxay keentay inay candhuuftooda dib u liqaan islamarkaana waxay xaqiiqsadeen in warka loo sheegayay ee waxba kama jiraan yahay mooryaantani markii taleefon lagula hadlo islamarkaana runta loo sheega ma ahayn kuwa xaqiiqada qaadanaya laakiinse wax ay wax walba qireen markii furunta dagaalka ay culays kagala kulmeen xarakada shabaabul mujaahidiin dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka budbud ee gobolka galguduud ayaa waxa uu sababay in mooryaantii lasoo aruuriyey ee ka qayb qaadanaysay ay cararaan islamarkaasina ay u baxsadeen deegaanada ay kasoo jeedaan mooryaanta kasoo jeeday dhanka hiiraan islamarkaana dagaalka qaybta ka ahayd ayaa waxay u carartay deegaanka hareeri madoobe oo moqokori hoostaga kuwo kale oo kasoo jeeday dhanka shabeellaha dhexe ayaa waxay aadeen deegaanadoodii hogaamiyaasha dhaqanka gobolka shabeellaha dhexe qaarkood oo u warramay idaacaddan islaamiga ee alfurqaan ayaa waxay xaqiijiyeen baxsadka mooryaanta nabadoonnada aan waraysanay waxaa ka mid ah cabdi maxamed nuur bismillahi alxamdulilaah warkaas haddaan ka hadlo horta waa kala faniineen nimankii waxaa ku dhacay wejigabaxaa ku dhacay say malaysaan si ahayna la naqato nimankii hadday tageenna aadan yabaal inkay kuma leexan qaar ceeldheeray galeen qaar guulanay galeen kuwo aan kobahaysano masaajid calguu taga inkay waa la sheegayo iyo biyocaddo kala faniinka ku dhaca lama sheegi kara nimanka ciidankii budbud ku jaba waaye waa raggii la soo gurbiyey oo la ajaray oo layidhi waxbaa laydin siihaa waxbana aan la siin ee iyaga inta la keena budbud cararkay ka carareen hadda iyaga jawmaahanoo kuwaas waaba kuwii macaawisley iyo lalaiyo ciidankii la keena waaye waxaa budbud ka lugeeyey sanay iyo iyo waxaa ka lugeeyey iyo ninkii jacfar ahay iyo nimankaas ikolga cawadiyo dhamay duurka ka qaylayan asay lahayn meel hablaan soconnaa meel hablaan soconnaa meel hablaan soconnaa dhahayeen marka cid hadda uga tagta baabuur amba meesha xansharaad uga tagta ma jirto waxaa la ii sheegay inuu yidhi ninka la yidhaahdo sanay aan jirino nimankii meydka ah baktiga ah aan jirino iyo la yidhi owri meydan badayna maahe nimankaas keeni makaran oo afkiisa ka qarta sidoo kale nabadlan cabdulla tuure ayaa waxa uu isaguna faahfaahin ka bixinayaa sida xaajadu noqotay kadib dagaalkii budbud ee ay ku jabeen dowladda federaalka iyo maryaanta ay hoggaaminaysay budbud wixii ka dhacay horta waxaa ka dhacday maalin maalin barakaysanaa ka dhacday waxaa halkaas ka dhacay wixii ka dhacay waxaa ugu magac diray anugu cabdulahaantayda ninka cagalow carar halkaas wixii layskugu keenay oo hal sano weyraan lasoo aruuraayey oo ilaa shabeellada dhexe qaar hiiraan laga keenay qaar meelahan galguduudkan laga wada meeshii laysugu geeyey waxaa ka dhacda ninka calow carar dadki waxay u kala baxeen mahaas yimid waxay u kala baxeen nin baktiyey iyo mid cararay iyo mid inta xabado ku dhacda sidii dooli sunlis iyo juqda inta ku unfooda ku baktiyey iyo mid gurigiisba waaga ka maqan uu hawdka ku maqan oo xataa meeshii uu joogo magaaladiisa hareer dhaafay waxaa laga yaabaa sitimaanka soo socda inay maskax yeeshaan wixii fayaabaay taase ilmaha loogu yaabay maa macaawisleyda iyo waxa la ba'ba'ay loogu yaabay maayo waxaa waaye nimankii hoggaamayay oo madaxweyne ayaa laba saac oo habeennimo meel cali axmed la yidhaha isku warsaday isagoo halba meel ka soo galay aad ma nooshahay aad ma nooshahay welina way ku maqan yihin marka marka waxaan ugu baaqayaa ha iska fiiriyaan baasha shabaab waa dayax afar iyo tobana nin ilaahay gacmaha u tooganaya ee dhahaya ilaahayow kitaabka kor ka dhig oo arrintayna meelmari iyo nin inta cerka damooda dhahaya dayaaradda beryahan waa maqan tahay ilaahay wax usimi maayo marka waxaan leeyahay ha towba keenaano xilligay ku dhimo lahayeen juqda oo haadu ay feeno laheeday nabaddan sheekh xasan cali ayaa sheegaya in dadka deegaanka qaar badan oo ka mid ah markii hore ee lagu boorinayay inay jihaadaan ay cudurdaarhe la imaanayeen laakiinse markii dowladda federaalk iyo maraykanku la soo xiriireen ay hub ka qaateen islamarkaana ay go'aansadeen in ay shareecada islaamka la dagaalamaan taana ay eedeen waxaanu ugu baaqay in ay tooba keenaan waa kuwa adinkana ilaahay idin yidhi adinkana qaaluu rabbanaa amatana tnatayni wa axyaytana tnatayni factarafnaa bidunuubina fahal ilaa khuruuji min sabiil war waxaan saan uga baxnaa aad maanta joogtiin daalikum biannahu idaa duciya allaahu waxdahu kafartum hore waxaad u ahaa jirteen haddii ilaahay laydinkugu yeero jihaadka laydinkugu yeero oo la yidhahdo kitaabka ilaahay u soo baxa war hubkiina soo qaata war ilaahay kitaabkiisa u soo hiiliya gaalaha kusoo duushe haddii laydin yidhaahdo waxaad dhihi jirtaan hub ma haysanno dad rafaadsan baan nahay meelaan iska keenna maxuu ahay ma naqaano aad dhihi jirteen haddii tawxiid laydinkugu yeeray waad diideen haddii laydinkugu yeeray gaallimana waad rumayseen daalikum biannahu idaa duciya allaahu waxdahu kafartum wain yushrak bihi tu'minuu falxukmu lilahi alcaliyi alkabiir haddii gaalnimo laydin keena waad yeesheen haddii iimaan laydin keenana waa ka cuslaa jirteen war toobadu waa furanta inta nool ka soo noqda aan leenahay iyagana waa haddii dhegtiinnu wax maqasho waaye haddaydna maqlina ishiinaa wax arki doonta saasaan leeyahay xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa weeraro xasuuq ah waxa ay la beegsatay ciidamada dowladda federaalka ee kusoo duulay ololihii dagaalka ee dowladda federaalku ay waday ayaa iminka baqadirir isu bedelay asigoo aad u nusqaamay kadib markii xarakada shabaabulmujaahidiin deegaano kala duwan ay ku gumaaday ciidamadii loo soo carbiyey in ay la dagaalamaan shareecada islaamka iyo ehelkeeda ciidamada ayaa waxay isaga baxeen deegaano badan oo ay qabsadeen iyada oo deegaankii ugu dambeeyey uu ahaa caliyabaal oo hoostaga degmada ceeldheer kaa oo daraad ciidamadu ay ka huleeleen iyagoo aad u niyo jabsan islamarkiibana waxaa la wareegtay xarakada shabaabulmujaahidiin maamulka hirshabeelle ayaa waxauu kordhiyey isbaarooyinka u yaalla gobolka shabeellaha dhexe oo ay lacaga baada uga qaadaan gaadiidleyda mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya odayaasha kaxeeya gaadiidka xamuulka ee rarka u qaada gobolada islamarkaana ku safra waddada xeebta ee martacadale iyo warshiiq ayaa mar kale ka cabanaya isbaarooyin xaddhaaf ah oo kusoo badanaya waddadaas mid ka mid ah darawallada oo ku sugan muqdisho islamarkaana waqti aan fogeyn soo maray waddadaas ayaa sheegay in laga dhacay lacag siddeed malyan oo shilin soomaali ah taasoo uu sheegay in afar malyan oo ka mid ah looga qaatay deegaanka ceelmacaan halka afarta kalena looga dhacay ceelcadde oo u dhexeeya ceelmacaan iyo xamar haddaan ka soo baxaya baalka meesha la yidhaaho ceelmacaan iridkiisa aa nagula qabsaday waxaa nagula sameeyey baad iyo waxau ahaay qabdhabow aana la galay afar milyan iyo oo lacagahaa nagala dhacay waxaa nimid ceelcadda ceelcadda haddaan nimid afartiyaa sii siiyahaa layidhi haddaan toddoba saacaan imid oo cawo maalin ka dambe khamiisti laba saaca layga soo degay ilaa intaas waa laygu celiyay afartiyan sii dhiibay wax isxaana layma samayn kuwa idhacay iyo kuwa isbaarada iga qaatay oo afarta kale iga qaatay kulligoodba isla mid ay ahay isagoo sii hadlaya ayuu sheegay in la rafaadiyey isaga iyo dadkii kale ee gaariga u saarnaa islamarkaana saacado badan lagu haystay isbaarada ceelcadde
halahaasaa laygu sameeyey siddeed milyanoo lacagaha layga qabaa siddeeddaasoo eh gobol mid baad laygaga qaata midna boono waayo inta dhig aniga shaqa ku meliye wuxuu ku dhaca ceelcadda afkiisa mid lagu dhaca shuqul ku meliye mahan ii dhigaa leeyid waxay dhahay hir shabeelle kuwa oo ceelcadda isbaarada u taal kuwa kale oo maha oo ju- oo celmacaan irdihiisa galano iyo kuwa lee ahan isku mid lee ahay siddeed milyan oo lacagay iga qabaan wax qoraga afkiisa laygaga qaaday wax oo maaragtay oo ka hadlaaya amba in silac iyo saxariir waxaa toddoba saac oo caawaan soo roogsadhay laba saac oo subaxnimaana layga soo dayin iyo afarta kale sii dhiibay eri iyo dad aa saarnaay intaasaa laygu soo rafaadiyey waddada ka baxda muqdisho oo marti xeebta ee tagta ilaa iyo gobollada dhexe ayaa waxaa yaalla isbaarooyin aad u badan oo ay dhigteen ciidanka dowladda federaalka kuwaasoo la iskaga qaado lacaga dhan kun iyo laba boqol ilaa laba kun oo dollar dhegaystayaasha idaacadda islaamiga ah alfurqaan kala socda internetka ayaa aragtidooda waxay ka soo dhiibteen filimkii ay baahisay mu'asasada alkataa'ib oo lagu daawanayo xasuuq loo geysanayo maleeshiyada danab ee maraykanku uu carbistay amaba tababartay maxamed ciise ayaa warkan eegaya dhegaystayaasheena ku xiran idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa aragtiyo ka dhiibtay filimkii dhowaan ay soo saartee mu'asasada alkataa'ib kaasoo ku saabsanaa xasuuqii lagala duldhacay ciidamada loogu yeero bangaraf ama danab ee ay soo tababartay dowladda maraykanka kaasoo si ba-an loogu laayay dagaalkii ka dhacay galcad lana arkayay iyagoo ka firxanaya goobaha dagaalka qaar ka mid ah dhegaystayaasheena ku dhaqan dil iyo dibad ayaa ka bixiyey aragtiyo ku aadan filimka iyo waxa kaga baxay warbixinta ku aadan istaarkii dhowaan ay baahisay garabka warbaahineed ee xarakatu shabaab ulmujaahidiin ee alkataa'ib istaarkaasi oo ku aadanaa islamarkaasina bedka soo dhigaya weerarkii mujaahidiintu ay ku eekeeyeen galcad weerarkaasi waxa waa weerar barakaysan oo ay mujaahidiintu ay guul ballaadhan oo allah subxaana wa tacaala uu ku siiyey jable xaadlana loo xambaariyey dowladda federaalk ee shisheeyaha ku taaban iyo kooxdii macawisleyda ahayd ee la socotay filimkaasi wuxuu ahaa filim aad iyo aad u xiiso badnaa een wuxuu ka turjumayay dhan kale haddii aan fiiriyo ciidamadii danab ee aadka loo buubuuni jiray ayaan aragnay qaarna ayagoo cararaya la qabtay qaarna meesha lagu dilay marka waxaan dhihi karnaa alla subxaana watacaala ayaa ku mahadsan guushaasi muslimiinta uu siiyey sidoo kale waxay guusha ugu mahadceliyeen allah iyagoona bogaadiyey mujaahidiinta haddii aan fikirkeeda ama aragtidii aan ka dhibto filimkii ay baahisay mu'asasada alkataa'ib shalay galaab horta filimkaas ahaa waan daawaday filim wuxuu ahaa filim xiise gaar xambaarsan filim aad iyo aad u xiise leh filim lamid ah aan la arkin filimkaas waxyaabaha igaga baxay wax la soo koobi kara ma ahan wax fiican igaga baxay waxyaabaha isoo jiita waxaa ka mid ah mujaahidiintii oo cadowga tooganayo oo cadowgii oo eri dhurwaay gal camal usii cararayo oo lasii bacsanayo oo xabadana ay mujaahidiinta ay la daba joogaan runtii eh, eh, muuqaalkaas aad iyo aad u soo jiitay halahaas iyo waxyaabaha oo mujaahidiinta ay gacanta ku dhigeen eh, qaarna la gubay qaarna gacanta lagu soo dhigay waa allaamahadiis isdaarkan oo ay dhowaan soo saartay alkataa'ib ayaa laga daawaday wilaayaadka islaamiga ah dal iyo dibad intaba waxa uuna yeeshay saameyn aada u weyn warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa